bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka caawa kuwada ugu dorkoran waxaa ka mid ah maamulka degmada johor iyo karan gobolka shabeellaha dhexe oo degmada johor ka dhagax dhigay wadooyin interlocka kuwaasoo laga hirgelinayo suuqa caanaha iyo khudaarta ee xaafadda hantiidaag agaasimaha guud ee isbitaalka hooyada iyo dhalaanka banaadir oo maanta isbitaalka kusoo dhoweeyey guddoomiyaha hay-adda maarinta masiibooyinka midooda yuruuba oo baadagoowaya markabkii la afduurtay faahfaahina ka soo baxayaa iskoorimaata ka dhacay shabeellaha hoose warka caalamkana waxaad ku dheegaysa doontaan qaramada midoobey oo digriin ka soo saartay dagaalka ka socda iiraan
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda safaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
dhegeystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu door koran markana waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan aynu ku bilaabnay maamulka degmada johor iyo kan gobolka shabeellaha dhexe ayaa jowhar ka dhagax dhigay wadooy interlocka kuwaasoo laga hirgelinayo suuqa caanaha iyo khudaarta xaafadda hanti wadaag cali maxamed warsame cali kabin cali ka ayaa inoo faahfaahinayaa gudoomiyaha gobolka shabeellada dhexe mudane maxamuud maxamed nuur masdile oo wehelinayo gudoomiyaha degmada jowhar ama duqa magaalada mudane cusmaan maxamed mukhtaar baarey ayaa maanta si rasmi ah u dhagax dhigay wadooyin interlog ah oo laga hirgelinayo suuqa bariiska suuqa caanaha iyo suuqa khudaarta ee magaalada jowhar munaasabada dhagaxdhigan waxaa kasoo qayb galay gudoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellada dhexe maxamed cabdi sheikh xandow gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee degmada jowhar jibriil xaraare xogayaha dowladda hoose maxamed abuukar xubno ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka degmada jowhar iyo ganacsatada ganacsatada ka hadashay munaasabadan ayaa si weyn u bogaadiyey hirgelinta mashruuca iyagoo xusay inuu door muhiim ah ka qaadan doono horumarinta ganacsiga nadaafadda bilicda suuqyada magaalada jowhar waxaan aad u soo dhowaynayaa adoo ku hadlayo magaca ganacsatada gobolka shabeellaha dhexe gaas ahaan xaafadda hanti wadaag waxaan ku soo dhowaynayaa jidkan la dhisayo oo aad u qiimo badan u leh ayaan ku soo dhowaynayaa madaxdii noo soo qalqaalisay madaxweynaha maamulka hirshabeelle maqbuudada xali guudlaga xuseen iyo madaxda kaleeto dhammaanba waxayna leeyahay mahadgudoomiyaha degmada jowhar ahna duqa magaalada cusmaan maxamed mukhtaar baarey ayaa bulshada magaalada jowhar ugu baaqay inay fahmaan in wax laysku darsado islamarkaana la dhisto wadooyinka magaalada jowhar
dowladda hoose degmada jowhar iyagoo kaashanaya alla subxaana watacaala iyagoo kaashanaya madaxweynaha dowladda hirshabeelle alsayid cali cabdilaahi xuseen sidoo kale ganacsatada iyo bulshada qaybahooda kala duwan hay-adda i o m dhammaan intii ka qayb qaadata waxaan leeyahy waa mahadsantihiin waxaan rabnaa dardaar inaan u jeedino bulshada ku nool caasimadda dowladda hirshabeelle ee jowhar in ay ilaashadaan in ay fahmaan qaabka isku darashada laga gaari in ay fahmaan ujeedka oo wax laiskugu darsahaayo qofkii boqol kun ku sii toban kun ku sii waynin laakiin inaan wax ka leedin ina dareentada la rabaa waxaa laga arooriyey ganacsato ee ku nool guddoomiye bartaan ama ku ganacsado ay ugu horeeyaan hadda ay joogaan guddigii ganacsatada qaybtooda ay ka qaateen dowladda hirshabeelle qaybtooda ay ka qaateen dowladda hoose qaybtooda ay ka qaateen maamulka gobolka iyo degmada sidoo kale waxay diyaar u yihiin mar kastaba in maxaan ku raayto horumarinta ku bilaabatay magaaladan jowhar haddana ay socoto isbartiiwadii waddooyinkii waddadan interlogana waa tii noogu horraysay oo interlog aan dhigno waxayna dhex maraysaa suuqa weyn ee hanti wadaag inta waxaa loo yaqaanaya waddada bariiska taas kalena waxaa loo yaqaanayay waddada caanaha ee isku xirayso baryare iyo ilaa iyo sisinta marka waxaan leenahay ha laga faa'iidaysto hana la ilaashado insha allah ugu dambayntii guddoomiyaha gobolka shabeellada dhexe mudane maxamuud maxamed nuur masdile ayaa ballan qaaday ayaa ballan qaaday dadaalada lagu horumarinayo kaabayaasha dhaqaalaha iyo adeegyada bulshada
waa reer jowhir maaragtay iftiinaa u bilowday haddii ay tahay laamigii oo isagana meesha uu socda aad ogtihiin hadday tahay antarlogii oo maanta maaragtay bilowduu haayo kuma ekaan doono waxawaaye waddadan maaragtay keliya maaragtay goob walba oo ka mid a magaalada jawhir ee caasimadda maaragtay dowladda hirshabeelle amba xaruntii maamulka gobolka goob kasta waa la gaarsiihaa kaliya hanti wadaag kuma ekaahaayo inta roogga waxaan kula dardaarmaa marka bulshada maaragtay reer jawhir amba reer hanti wadaago hadda ay shaqada ka bilaabato anta roogga inay ilaashtaan waddada ay kuwa xun oo qashinka u soo qaadayo ma wada xumo dadka inay ka ilaashtaan taasaan kula dardaarmayaa dawladda hoosena waxaa laga rabaa iidana inay korjoogtayso ay kormeerto waxawaaye waddooyinka sababtay tahay waddada haddii la dhiso waxba ka naascadaamaayan haddaan nadaafaddeera la ilaalin marka maamulka degmada waxaa laga rabaa maaragtay inuu hawshaas inuu si joogtaa ou maaragtay mas-uuliyad gaara uu iska saaro dadka deegaankana waxaa laga rabaa idinkaa iskale hadday laami tahay hadday antarloog tahaba idinkaa iskale idinkaa laydiin qurxiyo hayaa inaad ilaashatiin ee aad qashinka ka ilaashatiinaan idinkula dardaarmaynaa agaasimaha guud ee isbitaalka hooyada eerlaanka banaadir ayaa maanta isbitaalka ku soo dhoweeyey guddoomiya hay-adda maalinta masiibooyinka jonas duraanna ayaa muqdisho ka soo diray agaasimaha guud ee isbitaalka hooyada iyo dhallaanka banaadir doctor cabdirasaaq shariif cali ayaa maanta isbitaalka ku soo dhoweeyey wafdi uu hogaaminaya guddoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka sodmo maxamuud macali cabdulle oo kormeer shaqo ku tegey mas-uuliyiinta sodmo ayaa soo dhoweyn kadib kormeeray qaybaha kala duwan ee isbitaalka iyagoo indhe indheyn ku sameeyey adeegyada caafimaada la siiya bulshada gudoomiye maxamuud macalin cabdullaahi ayaa maamulka isbitaalka ku ammaanay sida hufan oo ay ugu adeegayaan bulshada wuxuuna ballan qaaday in hay-addu ay garab istaagi doonto isbitaalka islamarkaana ay waxweyn ka qaban doonto baahiyaha jira si loo horumariyo adeegyada caafimaad agaasimaha guud ee isbitaalka hooyada iyo dhallaanka banaadir doctor cabdirasaaq shariif cali ayaa ugu horreyn madaxda sodmo la wadaagay qaabka iyo shaqooyinka ay u socdaan iyo culeysyada ka jira isbitaalka oo si maalinlaha bulshada ugu shaqeeya maanta waxaan ku faraxsanahay inuu isbitaalka banaadir isbitaalka hooyada dhallaanka ku soo dhoweyno guddoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka guddoomiya maxamuud macalin runtii waxaan ku faraxsanahay in guddoomiyaha uu nala arko annaga culeyska aan hayno iyo dadka abaaraha ay soo riteen ee isbitaal banaadir yimid waxaan ka rajeynayaa guddoomiyaha insha allah inuu noo qareemi doono ama advocacy noo sameyn doono insha allah arrintan si collective ayaa wax looga qaban karaa abaaraha maahan wax qof iyo laba qof waxay wax ka qaban karaan marka waxaan ku boorinayaa ummad soomaaliyeedna waxa waaye inay arrintan ay u istaagto guddoomiyahana waxaan leeyahay isbitaalkan wax kaga baahan yahay qareemis iyo advocacy tiro badan marka guddoomiye kusoo dhowow waa ku faraxsanaya noo timid gudoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka sodmo maxamuud macali cabdullaahi ayaa xusay inay xaalad adag ku arkeen isbitaalka banaadir oo la tacaalaya dad badan oo ka kala yimid gobollada dalka kuwaasoo wajahaya nafaqa darro wuxuuna dadka soomaaliyeed ku booriyey inay isku tashtaan oo ay garab istaagaan runtii waana idinkaga mahadcelinayaa geesinimada iyo shaqada iyo meesha ka socotahay ilaahayna waxaan ka rajeynana inuu dhibka naga soo yareeyo ilaahayna waxaan ka rajeynaynaa ummadda soomaaliyeed inuu dhibka ka qaado dagaallo way socdaan oo shabaabkii hadda tooro toorow iyo dhulalkii dagaalka uu ka socdo shabeellada hoose dadkii guryihii ka soo barakacay ayaan meesha ku arkay oo runtii abaartii ay ka ay hayso oo dagaaladii meesha ka socda ay soo saameeyeen marka runtii xaalad adagaa meeshaan ka jirto ummadda soomaaliyeed ummadda wax haysato cid kasta hay-adaha waxaan u baaqayaa in runtii arrintaasi wax laga qabto marka runtii waana u mahadcelinayaa ummadda qurba joogta oo oo runtii haddaba abaarahan aad nogala qayb qaadatay iyo guud ahaan shirkadaha hormuud dahabshiil cid kastoo gacan bixinaysaa ama ganacsi ahaato ama runtii qurbajoog ha ahaato ama cid kasta ahaatee inay ummadda u soo gurmato khaasatan isbitaalladan isbitaalka banaadir hal doolar laguma qaado dadkii soomaaliyeed meel kastoo joogeenna culaaskii heestay ma baxsan karaan isbitaalladii oo mataqaanaa dhaqaalaha lagu lagu bixinayay marka haddii ilaahay yidhaahdo hay-adda sodma garabkiinay taagan tahay mana idinka maqnaa doonto laakiin dabcan hay-addu laftikeeda waxay ku shaqaysaa xoolo dadka soomaaliyeed iyo ummadda adduunkaha ee bixiso waxaa la doonayaa marka inaan runtii isku tashanno midooda yurub ayaa baadigoob ugu jira markabkii la afduubtay cabdinaasir maxamed ayaa faahfaahinaya warbixin ka soo baxday howlgalka ciidamada badda ee midooda yurub ayaa waxaa lagu sheegay in la helay lana godoomiyey doon calanka iiraan siday oo markaa ay afduubteen burcadbee soomaali ah iyadoo markaa la rumaysan yahay in laga hortegay in loo adeegsado weeraro kalan ah maraakiibta waaweyn doontan waxaa la sheegay in la afduubtay afar labaatankii bishii hore ee maarso xilli markaasi ay ku sugneed meel aan ka fogeen xeebaha soomaaliya howlgalka atlanta ayaa waxa uu shaaca ka qaaday inuu ka qeyb qaato maraakiibta ka socda dalalka midooda yurub wuxuuna sheegay inuu dib u habeeyey ciidamadiisa si ay u gaaraan goobta laga sheegiyey toddobayo labaatankii maarso ayayna heleen doonta xilli markaasi ay ku sugneed meel afar boqol iyo sideetan meel badeed dhanka koonfur bari kaga beegan magaalada muqdisho ilaa iyo soddonkii maarso doontan ayaa la go-doomiyey balse atlanta waxay sheegtay inay weli markaa u socoto dhanka bari kuna jiheysan xeebaha soomaaliya howlgalka ayaa intaa ku daray inuu xiriir la leeyahay hay-adaha dowladda federaalk ee soomaaliya si loo xoojiyo iskaashiga mas-uuliyadda sii deynta doontan iyo shaqaalaheeda waxaa la filayaa inay hogaamiyaan dhinacyada markaa soomaaliya maadaama ay dhacdadu markaa ay ka dhacday biyaha soomaaliya atlanta ayaana sheegtay inay sii wadi doonto la socodka iyo wadashaqeynta si loo aqoonsado burcadbadeeda markaasi doontaasi ee qafaashay faahfaahina ka soo baxaya iska horimaanta ka dhaca shabeellaha hoose daahir abshir ayaa inoo eegaya ciidamada amniga deegaanka lambarkontale gobolka shabeellada hoose ayaa duleedka deegaankaasi waxaa ay kula dagaalamayaan rag hubaysan oo xalay dilli u geystay nabaddoon lagu magacaabo shuuta abuukar cusmaan kaasoo caan ka ah deegaanka lambarkonton ciidamada amniga ayaana iska caabin kala kulmay raggaan hubaysan oo habeenkii xalay halkaasi ka baxsaday ragga dilka geystay oo lix ahaa ayaa ciidamada amniga ugu dambayntii waxaa u suurta gashay in laba ka mid ay gacanta ku dhigaan iyadoo intii soo hartana ay ciidamada amniga kula dagaalamayaan deegaanka dhanaani iyagoo waxaana wararkii ugu dambeeyey ay sheegayaan in mid ka mid ah uu dagaalkaasi ku dhintay mid ka mid ah maamulka deegaanka lambar konton ayaana warbaahinta ugu warbixiyey sida ay wax u dhaceen waxaana soo gaaray ribood deg deg ah oo ah in tuulada fadamuuse oo hoos tagta ee degmada lambar konton lagu dilay nabadoon shoote daqiiqadahaas wixii ka dambeeyey ciidamada amniga waxay qaadeen howlgal ballaaran oo deg deg ah waxaana la raadiyey tuugadii ama dhagarqabayaashii ka dambeeyeen dilka nabadoonka alla subxaanahu watacaala mahad iska leh oo isla saacad gudaheeda na waafajiyey ciidanka amnigana waafajiyey in gacanta ay ku dhigaan dhagarqabayaashii ka dambeeyey ama dile nabadoon shuutow nabadoon aad iyo aad u qiimo badan oo runtii maamulka iyo deegaanada iyo bulshada qeybaheeda kala duwan muhiim u ahaa howlo muhiim ahna u haye runtii aad iyo aad geeridaas ee noo saameysay laakiin waxaa ilaahay ugu mahadinaynaa in dadkii ka dambeeyey ayna hor fadhiyaan ayagana cadaaladda ay mari doonaan xanuunka iyo ciqaabta ay mari doonaan runtii nimankan hadda aa ujeediin waa laba askari waxaana maqan laba askari kale waxay ka koobnaayeen afar askari runtii hal ka mida wuxuu ka yimiday deegaanka xawaadley meel lagu magacaabo safar dheeruu soo galay wuxuu yimid deegaanka dhanaane labadan askari oo horteeda fadhido iyo askari kale saddexaad waxay ka tirsan yihiin ciidanka ku sugan ama degan xerada dhanaane waa askar ka tirsan gorgor runtii waxay isku bahaysteen ama isku sheegeen in dhanaan ay ka soo baxaan ay yimaadaan lambar konton kadibna tuulada fadmuuse ay tagaan wadaadkaas nabadoonka ahna meesha ay ku dilaan runtii sababaha loo dilay iyo sida ayaga afkooda ay ku qorteen dilka nabadoonka maaha dil caawa iska soo booda waa dil la qorsheenayo dad badan oo waxgal ah oo waxtar ah oo askarta haliyooyada ka mid ah iyo nabadoonada ka mid ah in la dilo caawina waxaa fashilme dadkii ishaa ka dambeeyey silsiladan caawa nabadoon shuuta lagu dilay inay sii socoto dad badanna lagu sii dilo lagu sii dilo caawa waa soo xirmatay runtii wax badanaa laiska weydii doonaa cid allaale ciddii ka dambeysay oo hal maalin xataa dilkan qorshe yar ku lehe xataa waa la xisaabtami doonaa dadkan dadki wax fuliyo waaye dadkii ka dambeeyaa ognahay sababaha nabadoonka loo dilay iyo qorshaha laga lahaayo iyo qorshe badan oo deegaankan iyo eridan laga lahaayo waa laiskala xisaabtami doonaa wallaahi bilaahi tallaahi ma ahaa doonto wax nabadoonka keligiisa lagu hilmaamay balse waxay noqon doontaa wax kasta oo nabadoonkaas oo in la dilo oo maanta sababtii loo dilana ayaga inoo caddeeyeen tiirkaa la wada aadi doonaa laamaha amniga oo runtii ku guulaystay in caawa fadi muuse aysan ka baxsanin nimankan muddo soddon daqiiq gudaheedina ay kusoo qabtaanoo hubka ay ka dhigaanoo saldhigga lambar konton ay keenaan nabadoonka allah u naxariisto in dhanaana laga yimaado lambar konton la yimaado kadibna fadi muuse la tago nabadoon shuuto halkaas lagu in la dilo si kastaba haddee waayihii ugu dambeeyey deegaanka lambar kontona ayaa amnigu wuxuu ahaa mid ka sii darayey iyadoo laamaha amniga ee deegaankaasna ay la tacaalayaan sida ay wax kaga qaban lahaayeen halka aad naga dhegeysanaysaanna waa reedow jahar markana warka caalamka sida ay wararku sheegayaan qaramada midoobey ayaa maanta oo arbaca ah ka degtan iiraan israa'iil iyo dalal kale oo bariga dhex ah ay ka faa'iidaysanayeen dagaalka si ay u wiiqaan xuquuqda iyadoo sidoo kale xustay xadidaado lagu soo rogay xorriyadda warbaahinta ee united states iyo midda israa'iil wakiilka sare ee xuquuqda aadanaha u qaabilsan qaramada midoobey volk turk ayaa yidhi waxaan arkaynaa hoos u dhac weyn oo ku yimid fursadaha bulshada reedka ah ee gobolka iyadoo dowladuhu ay si adaga u xadidayaan dadka adeegsanaya xuquuqdooda hadalka xorka ah iyo isu imaatinka nabadeed wuxuu sidoo kale cambaariyey isku dayada lagu xadidayo xorriyadda warbaahinta sida xayraadaha ay soo rigeen ciidamada israa'iil ee cunuqabateenta warbaahinta iyo hanjabaadaha ay federal communication commission ee maraykanka ku sheegtay inay kala noqon karto ruqsadaha baahinta warbaahinta ee korbixisa dagaalada caalamka ka dhexeeya akhyaartaaan dhegeysanaysaay war wixii dalka iyo dibidda caawina soo gaaray waa naga intaa ciduu warkaysa eegana waxay dib ugu daalacan karaan bartaan facebook ku leenahay reedow jowhar waa anigu cabdiqaadir maxamed iyo maana sidaas nabadgeliyo